daarood ka see ah waxaan la manihin waxa ka socdana waa ognahay waa dagaal siyaasadeed imbasi ka leeyahay dhulmahantana waa ku wada jiraayo qolo aan ciidan lahayn ma jirto qolo aan dhulmahanto aan ciidan lahayn ma jirto nimanka isku sawiray kaaraha mana qabsan shuqulna kuma leh mana haystaan annagaa ogoo waxay joogeen markaa dagaalku dhacay laascanood bay hurdeen dee tolo waxaanu idiin sheegaynaa midhkaas midh waxa la yidhi nin habari dhashay halma sheegi waayo weeliyar oo iska ordada oo aan wax laale waxay kala ogyihiin jirinoo meel lagu socdoba ogeen wixii futinka gaashay meel lagu socdoba ma ogeen baa bahalkaa isku sawiray waxaanu idiin sheegaynaa tolow oo aanu idiin caddaynaynaa inaanaan qabsan oo godobtiisana loogu iman waxaanu idiin caddaynaynaa idiin sheegaynaa weliyaynaan wax magarato iyo aqoon la-aan isugu dhicin inamo yaryaroo aan waxba ogeyn oo iska hurday oo hambaberey oo durbaan la ysaga tumay yaa kaaraha isku sawiray odayaashii baanu nahay waxgaradkii baanu nahay waataynu meegaag wada joognay waa isgaranaynaa kaaraha iyo wixii la mid ah godobtooda nalooma aaneeyo shuqulle kuma lihin waxaanu ka nahay xalaal baanu ka nahay sawir meel sheegana ninka isku sawiran waxmaynaan dee ma sheegin waxaanu samaynba isagu hadduu sameeyo laba garay ma garanaysaa isna wax u samayn mayso waxna ka raaci maayaan sidaasaanu u sheegaynaa adduunweynaha iyo tolka iyo bini aadamka ilaahay abuuray tanna waxaan u malaynayaa maanta de nin waliba ninkuu yahay waa yaqaano waa la nin jiirhkiisa lahayaa jiriidka kama qoslo
haddii aanu nahay odayaasha beesha waxaa jira kuwo annaga nagu abtirsado baabuur iyagu ayna shaqo ku lahayn dagaalkii howl dagaalka lagu afyaysaa qabsaday isku sawiray arrintaa waxaanu leeyahay nimanka tolkaanu nahay ee harti ee maxamed harti waxaanu leeyahay arrintaa kulamana soconno kulamana tegno dad baa wata la iibsaday dad baa wata aan cidna u danaynayn dad baa wata keliyood quutayaala iyaga horta waxaanu ugu baaqanaa qolada soomaaliya waxaanu ugu baaqanaa nabadgelyada ninka ilaalin waaya nin walba waa taabanaysa waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo waxaanu kaloo leenahay muuse biixi dowladdanuu soo magacaabo iyo isagaba way ka badbadinayaan waxaa jira wasiiro isagu isaga isaga ee dowladdiisa ee ka tirsan oo dhulbahantaynta caaya waxay doonaan kula hadlaya arrintaana waxaanu ka dulqaadanna maaha muuse biixina waxaanu leenahay haddaadan waxaa wax ka xun ka raadinayn la noqo ciidankaa kala nagala noqo oo nabadgelyo kula noqo ragaan waxba idiin tarayna yidhi ceelkan shidaalka holeed oonu soo xeraynanaadoo budnaa iyo hati ka saarana taasuna wax suuro gelaya iyo wax idiin hirgelay midna maaha haddii ilaaba kuu rumo yahay ma yeelano wax dambe oo xunoo khalada ma qaadanayno wixii aan hore uga miis qaadayn haddii uga qaadan ugu dul qaadan mayno waxaanu leenahay idinku waaneen oo cod dheer iyo cod gaaban baa idin leenahay oo muuse bixi faranaa weli adduunku dhibum iyo qaxaqa iyo qalaalaasi uma baahna adduunyadan dadka dhibka laga daayo tolkana waxaan leeyahay raalligelin baanu arrintaa waa ka raalligelinaynaa boqolkiiba boqol baanu ka raalligelinaa